axaddii shalay waxaa geeriyooday ciyaaryahankii kubadda cagta reer bortuqal owsebio isagoo ay da'diisu tahay koob iyo toddobaatan jir ciyaaryahankan ayaa ka mid a ciyaaryahanada ugu caansan dunida kubadda cagta haddaba taariikhdiisi ayaa waxaan ka waraystay maxamuud masacad oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota aad baad umahadsan tahay sandere uzebio dabcan waa ciyaaryahan ay tirsadaan qaarado badan waa nin afrikaana oo qaaradda africa ay tirsato sidoo kale qaaradda yurubna way tirsataa ilaa saddex waddan baa ninkan tirsada wadanka mozambique uu ku dhashay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo labadii iyo wadanka angola uu aabihii ka soo jeedo usebio de silva farera magaciisa oo saddexanna waa sidaa maadaama marka ciyaaryahankani wadanka u dhashay ee mozambique uu gumaysanayay bortuqiisku waxay taasi sababtay marka in uu u safto xulka qaranka ee wadankaasi bortuqiiska maadaama dalkii uu ka soo jeeday aanuu xor ahayn kii aabihii ka soo jeeday angolana isna aanu xor ahayn wadanka labadaa dal gumaysanayana uu ahaa wadanka bortuqiiska marka waa sidaa ciyaaryahankani oo saddexdaa qaran ee aan kuu sheegayay ayuu u kala abtirsadaa mid wuu u ciyaaray wadan laba wadan oo kalena waxay aaminsan yihiin in dhalashadiisa iyo dhiigiisa iyaga uu ka soo jeedo waan gartay bal haddaynu guulihiisii ka hadalno dhinaca kooxaha iyo dhinaca qaramada haddii aan dhinaca kooxaha eegno sanderow ciyaaryahankani waxa uu usoo ciyaaray oo islamarkaa ciyaarihiisa uu kasoo bilaabay naadi la yidhaahdo sportis lacaruna marquez oo u ahayd naadiga sporting lisbon koox usoo saarta ciyaartoyda kadibna ciyaartoygan waxaa la soo wareegtay oo soo iibsatay naadiga la yidhaahdo benfica oo kamid a kooxaha ugu caansan qaaradda yurub khaasatanna wadanka bortuqiiska kooxda la yidhaahdo benfica waxa uu qaaday koobka la yidhaahdo champions league amaba horyaalka qaaradda yurub oo waxa ay shan iyo saddex kaga badiyeen naadiga real madrid sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ciyaaryahankani waxa uu ku guulaystay sandero toban horyaal oo kooxda benfica la qaaday iyo weliba shan koob oo ah koobka u dhigma ee koobka loo yaqaano general da-uudka shan iyo toban sano uu kooxda benfica u ciyaarayay sidoo kale xulka qaranka haddii aan fiirino waxa uu saftay lixdan iyo sideed kulan waxa uuna u saxiixay qarankiisa afartan iyo kow gool waxaad garan kartaa halkaasi marka ciyaaryahankani in uu ahaa ciyaaryahan aad iyo aad xirfadiisa ciyaarada u sarreysay sidoo kale sandero waxaa xusid mudan in ciyaaryahankan lagu naanaysi jiray boqorkii madoobaa ama sidoo kalena la oran jiray dheemankii madoobaa magacyada noocaasa ayaa loo bixiyey maadaama uu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid ku dhasha qaaradda africa ee ka soo baxa waan gartay maxamuud wuxuu ka qayb galay ciyaarihii adduunka ee lagu qabtay dalka ingiriiska sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo lixdii bal kaalintuu ku lahaa ciyaarahaas inta aan ciyaaraha dulmarin ka hor sandero ciyaaryahankani sanadkii lixdan lixda ka horreeyey ee lixdan iyo shantii waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee caalamka bilada ayaa la guddoonsiiyey waanigii kuusoo sheego lixdan iyo labadiina horyaalka qaaradda yurub isagaa qaaday marka sanadkaas ee lixdan iyo lixda ciyaarihii adduunka waxa uu yimid isagoo markaa la oran karo waxa uu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa dunida waktigaasi oo bilmatalan messiga hadda barcelona u dheela siduu caalamka ka yahay oo kale ayuu xilligaa ka ahaa oo haddana labada ciyaaryahan ee beriga caalamka ugu wanaagsanaa marka laga hadlayo kubadda cagta waxay ahaayeen isaga iyo beele oo lahaa laba nin oo madow oo markaasi aad dareemi karto xilliga caalamka dadka madow ee taariikhdooda iyo siday ahaayeen haddii aan ka waramo marka lixdan iyo lixdii ciyaaryahankani waxa uu ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee koobkaasi adduunka ee waddanka ingiriiska lagu qabtay ciyaaray waxa uu dheliyey sagaal gool waxa uuna soo gaarsiiyey qarankiisa ciyaarta semifinalka ah oo si dirqi ah ayaa ingiriisku waxay uga badiyeen laba iyo hal marka waxaanu galabtii markii laga badiyey garoonka ka baxay isagoo aada u murugoonaya waayo isma aanu lahayn waxaa kaa badin doona xulka qaranka wadanka ingiriiska waxyaabaha kaleo ciyaaryahankan lagu xusuusto wuxuu ahaa wuxuu ciyaaryahan aan u libirsanin islamarkaasina aan biyo u kabanin saddex ciyaartooy iyo labo iyo afarba inuu banooniga u gooyo oo meeshuu doono uu ka maro wuxuu kaloo caan ku ahaa lugtiisa midig todobada ka baxdaa goolkiibarada ama goolhayaashu iskuma aanay dhigi karin oo waayo waxay ahayd darbo aada u culus sidoo kalena waxa loo yaqaano blusionka ama freekigta la yidhaahdana laacib ayuu ku ahaa oo ma seerayn jirin oo badan ugu dhalin jiray waan gartay ugu dambayntii mid iyo laba maxaa lagu xusuusan karayaa ausebio sanero waa su-aal adag dhab ahaantii waxyaabaha lagu xusuusan doono dee waxaa ka mid a wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kubadda cagta ee ka soo baxa qaaradda africa sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee waddanka bortugiiska soo mara labadaas arrimoodba waa lagu xusuusan doonaa sidoo kale ciyaaryahankani ee sandheer waxaa lagu xusuusan doonaa waxa uu saftay oo uu ciyaaray toddoba boqol afartan iyo shan kulan oo caalami ah waxa uuna dheliyey toddoba boqol soddon iyo saddex gool waxaad dareemaysaa marka inuu ahaa ciyaaryahan kulan kasta uu ciyaara yacni ku dhowaa inuu gool dhaliyo
kaasi waxau ahaa maxamuud masacdo oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugnaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota igana warramayay taariikhdii ciyaaryahankii reer bortuqal awsebio oo da'diisu koob iyo toddobaatana dhintay axaddii shalay